warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhegayso idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan dhegeystayaal kuna soo dhowaada warka duhurnimo idaacadda star f m qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah cayb oo ah oo baaraysa dil laga geystay magaalada juuka wiil dhallinyaro ah oo ku dhintay ceelbuyood ku yaalla deegaanka dhadhaab dhanka iyo soomaaliya waxaad ku maqli doontaan waa ku dhowaad afar boqol oo qoys ah oo ku barakacay fatahaadaha webiga shabeelle caalamkan waxaad ku maqli doontaan shiinaha oo duqeymo dholotusa ka fuliya meel u dhow taiwan intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeenna waa duhurnimo isniin ah taaradu waxaay ku beegan tahay tobanka bisha afaraad ee abril sannadka labada kun saddex iyo labaatanka ku soo dhowaada qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran maamulka madaxa bannaan ee kormeerka ku sameeya howlaha booliska ee dalka ee aipoa ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inuu gudagelay baaritaanno ku aadan dil loo geystay willis mugambi oo ahaa guddoomiyaha ururka wadayaasha mootooyinka ee magaalada juuka ismaamulka tharakanithi bayaan guddoomiyaha aipoa ama markaasi bayaanka guddoomiyaha aipoa oo ku qoran ann makori waxaa ku cad in ay koox dabagal samaynaysa u direen aagaasi mrs makori ayaa sheegtay in dilka dhacay ay booliska geysteen sidaas awgeedna ay baaritaanada gudagaleen willis mugambi oo ahaa guddoomiyaha ururka wadayaasha mootooyinka ee magaalada juuka ayaa la toogtay xilli uu ka qaybgelay ama qeyb uu ka ahaa isku dhex dhex maray booliiska iyo dibadbaxayaal cadaalad dalbanayey kuwaas oo ka carooday dil toddobaadkii hore loo geystay mid ka mid ah dadka deegaanka oo lagu magacaabi jiray daniel mutembey guddoomiyaha maamulka aipoa ayaa intaasi ku dartay in tallaabada habboon ee dhanka sharciga ah la qaadi doono marka lasoo gebagabeeyo baaritaanada iminka socda allah u naxariistee waxaa warbiyeedka ama warbiyaha ku dhintay cabdirasaaq cabdulaahi sheekh diyaad oo ka mid ahaa dadka ku nool tuulada cabdisugow oo ka mid ah dhammaajaley wood ee deegaanka dhadhaab marxuumka oo ay da-diisu ahayd toddobiyo labaatan sano jir ayaa la sheegay in uu ku geeriyooday warbiyood ku taalla tuulada dharyooley oo isla deegaankaasi ku taalla waxaana lagu soo warramayaa inuu biyaha u galay si uu ugu qabaysto balse ceelbiyoodka oo aad u dheeraa uu liqay dowladdaas maamulka garissa ayaa dhowaan godkaasi qoday waxaana la sheegay in dadka iyo dunyadaba ay khatar ku tahay ama ku yihiin falkan oo dhacay shalay gelinkii dambe ayaa waxaa aad uga argagaxay dadka deegaanka ee dhadhaab waxaana goor dambe biyaha laga soo saaray meydka marxuumka oo lagu aasay cabdisugow walaha laga qoday goobaha ay dadku degan yihiin ayaa waxaa marar badan dhacda in dad ay ku nafwaayaan dadka qandaraasyada ku qaata qodidda waraha iyo weliba biyoxidrannada ayaa lagu eedeeyey inaysan taxadar badan samayn islamarkaana lacago iyo dhaqaalo badan ay ku qaataan saamaynta ama samaynta goobaha markaasi biyaha ay galaan balse khatarta ka dhalan karta aysan mas-uuliyad iska saarin warkaasi oo kooban aad markaasi iminka waxaana la soo wadaagay waryahayga dhadhaab maxamed baaruud xuseen waxaa isla magaalada dhadhaab lagu qabtay tartanka qur-aanka kariimka oo ay ka soo qaybgaleen ilaa toban iyo laba dugsi qur-aan kariimka oo ku yaala magaalada dhadhaab maxamed baaruud xuseen ayaa faahfaahinaya qodobkan
tartankan qur-aanka kariimka oo sanad kasta la qabto bisha barakaysan ayaa waxaa kasoo qaybgalay in ka badan toban ka mida dugsiyada qur-aanka kariimka ee magaalada dhadhaab waxaana lagu aftaxay
هو أنما يدعون من دونه الباطل ardayda ayaa ku tartamaya qeybaha kala duwan ee qur-aanka kariimka sida ay sheegeen culimmadii soo agaasintay waxaa halkan dhadheeb ka qabsoontay musaabaqa qur-aanka kariimka so- ilaahay soo dejiye munazalka ah taasoo sanadkii arkow la qabto markii bisha ramadaan la gaaro xilligan musaabaqadaa maanta waxaa ka qayb galay laba iyo toban dugsi oo ku yaalaan magaalada dhadheeb musaabaqada ayada ah ardada waxay ku tartamaysay kulli qur-aankao dhanbo soddonka jus labaatanka jus shan iyo tobanka iyo tobanka iyo shanta intaba ku jirta ay ku tartamaysay allah maasha allah si fiican buu u dhacay maasha allahu si fiican oo farxad leh ilmaha maanta abaalmar ayna heli jirin bay helayaan waalidiinta iyo ilmaha maanta way soo ducaynaan marka waana loo sheegi dadka waana u sheegnay ducadaad maanta helaysaan wax aad iyo aad u weyn waay ardadii baa inay duceen waalidka iyo macallimiinta wax soo baray ardayda iyo kasoo qeybgalayaasha ayaa bogaadiyey ardayda waxbaratay inaan maanta tartankii wakhtiga badan carruurta aan diyaarinaynay inuu maanta noo qabsoomo aadna ugu dhacay macallimiintii qaadaysay iyo macallimiintii soo diyaarisay iyo dadka ka shaqeeya dhammaantood way mahadsan yihiin dhanka kale waxaa loo mahadceliyey siyaasiyiin iyo dad muxsiniin ah oo qayb ka qaatay hirgelinta tartankan dhaqaalena ku bixiyey sida la sheegay inta waxaa noo dhacday musaabaqada qur-aanka ee dhadhaab ee sanawigeeda sanad walba dhici jirtay ilaah subxaana watacaala ayaa mahad iskale si fiican ayay noogu dhammaatay ayadoo maanta ay musaabaqadaas ee, waxqabadkeedii iyo maarata hawsheeda ay ka qayb qaateen rag siyaasiyiina oo raggi- raggii maarata county garis ahaa emsayaashii laga soo doortay raggaas way mahadsan yihiin ilaah subxaana watacaala ha barakayo waana u ducaynaynaa ilaahi subxaana watacaalana nin walba danta uu leeyahay muraadka uu leeyahay allah ha gaarsiiyo subxaana watacaala walaalaha ee dacmiyeen mise maalgeliyeen musaabaqadan maanta noo qabsoontay oo dhaqaalaha ku baxayey haddii noqdo tii lagu qaadahay tii ardada la siinahay tii culammada qaadis ay qaadinaysay gawaadihii loo adeegsanayay jamiic wax alla wax ku baxay walaala bixiyeen uu u horreeyo ee walaalkeen ex mashuwa aabow walaalkeen u horreeya ee laga soo doortay magaalada dhadheeb ee, oo asagoo dan la kaashay saaxiibidii oo assemblyga ka mid ah qarashka ugu badan asagaa bixiyey inta kalena walaalihii iyo saaxiibihiisu ka soo aruuriyey lacag aad u qiimo badan buu ku bixiyey meeshaas waxaan doonaynaa dham- jamiic dhammaan wadaadada iyo dadka arrintan ii qusaysa musaabaqadan iyo intaan oo dhanba waxaan doonaynaa walaalaha inaan ilaahay o- o- o- u weydiinno ilaahay inuu dembigooda dhaafo miisaankoo xasanaadka ugu kabo wax alla wixii maay ka- u baahan yihiin oo aakhariya adduunba ilahay subxana wataala ku siiyo een culimmadii ama siyaasiyiintii aan u tagnay ee nagu deeqday xoolaha maanta lagu qabanaya musaabaqadan way mahadsan yihiin dhammaantood oomay kala harin khaasatan m c ga dhadhaab laga soo doorto wuu mahadsan yahay suu noogu aqbalay assembliga in markaan ugu tagnay uu nooga ajiibay ee si warka farxaddale intaan oga soo baxnay haddana uu nooga dhameeyey aad mudanaha laga soo doorta woodhka dhadhaab maxamed cabdi faarax abbo ayaa lagu bogaadiyey kaalinta wanaagsan ee uu ka qaatay miradhalka barnaamijkan oo sida la sheegay uu garwadeen ka ahaa dhanka dhaqaalaha walaalkaano maxamed cabdi faarax abboo ninka ku magac dheer waa ninka lacagta u badan bixiyey inta kalena soo ururiye waay waxaad ogaataa maxamedow haddaad dhegaysato warkaas annaga garabkaaga ayaana waxaana rajo kaaga qabnaa inaad sida ninka la dho aadan bare ilaa wasiir aad gaadho inaad marxalo kasta oo siyaasad waddankan kenya inaad ka mari doonto insha allahu tacaala waana kugu ducaynaynaa waana kugu garab taaganaa insha allahu tacaala annagana garab baan kuu nahay ilaah subxaana wa tacaala een, wax alla waxaa rabta oo danana ha kuu oofiyo muraadkaagana allah ha ku maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab baaruud u mahadsan yahay waxaa lagu soo waramayaa in koox gaaraysa saddex boqol oo qof ay ku duuleen dhul beereed ku yaala deegaanka hoose ee ndabiib oo ka tirsan deegaan baarlamaaneedka naivasha ee ismaamulka nakuru dadkan ayaa la sheegay inay qorsheynayaan in dhulbeereedkaasi ay tabcadaan mulkiilayaasha dhulbeereedka lagu soo duulay ayaa booliiska ku eedeeyeen ama ku eedeeyba inaysan arrintan wax ka qabanin
Mtu anakuja anachukua shamba eka mia tatu eka mia mbili mtu mmoja. Sisi tunagomboa hii shamba, si- si- wanatuko- wanagondesha hii shamba shilingi elfu kumi na tano. Sisi tunatoa wapi?
Kuna mambo ambayo yanatendeka hapa Ndabibi, na tunaomba president, kama ulituma wale watu wa eh, task force wakuja wafanye eh, ile kitu eh, investigation about eh, the land this land eh, Ndabibi. we asking you kindly hao watu hakuna mahali wanaenda na kama uh, kuna venye unaweza wasaidia kudeal na hao makartels yeah. to promise deal na hawa
booliiska magaalada mombasa ayaa gacanta ku dhigay afar qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin burcadda oo lala xidhiirinayo inay falal dhaca ka geysteen magaalada likoni afartan qof oo magacyadooda lagu kala sheegay bakari rajab sumba juma athmaan iyo juma cali ayaa loo malaynayaa inay ka tirsan yihiin kooxo burcadda oo aaggaasi argagixisa isagoo xaqiijinaya xariga ayuu taliyaha booliska ee deegaanka likoni timothy muusaya oo ayuu sheegay in saraakiisha boolisku ay sii wadi doonaan ugaarsiga xubnaha kale ee xidhiirka la leh burcadda si loo ilaaliyo nabadda deegaanka xarigooda ayaa ku soo beegmaya toddobaadum kadib markii ay booliska deegaanka ay bilaabeen howlgallo ay ku baacsanayaan xubno burcadda oo aagaasi dadka ku dhibaateeya afarta qof ayaa berri oo talaado ah maxkamadda la horgeyni doona shaqaalaha dowladda ayaa loogu baaqay in ay isu diyaariyaan dib u dhacyo ku iman kara dhanka mushaaraadka iyadoo ay ka sii darayso xaaladda dhaqaale ee dalka iyadoo wararka sidaa sheegayaan in kumanaan ka mid ah shaqaalaha dowladda ay soo food saartay dib u dhac aan horay loo arag oo markaasi ku saabsan bixinta mushaaraadkooda ayuu wasiirka maaliyadda iyo qorshaynta dhaqaalaha njuguna nduugu ka digay wakhtiyo adag oo soo socda waxa uu ka dhawaajiyey in dowladdu ay ku jirto isudabarid dhaqaale oo aysan jirin meel laga helayo lacago badan mister ndugu ayaa waxa uu sheegay in dowladda ay soo food saartay caqabado dhaqaale maadaama ay la kulantay dakhliga oo hooseeya iyo helitaan dhaqaale oo xadidan taas oo ay ugu wacan tahay in la yareeyo deymaha isaga oo ka jawaabayey in dowladdu ay tahay lacag la'aan ayuu sheegay in xaaladdu ay sababtay in dhowr barnaamij oo dowladdu ay dhaqangelin lahayd ay xayiran yihiin oo ay markaasi ku jiraan bixinta kharashaadka ismaamulada iyo mashaariicda maalgashiga sidoo kale wasiir nduungu ayaa carabka ku dhuftay in inta badan lacagaha la soo uruuriyo lagu bixiyo deymaha dalka lagu leeyahay ilaa shalay waxay wararku sheegayaan in boqolaal kun oo shaqaalo dowladeed marka laga reebo macallimiinta iyo xubnaha adeegyada adeega booliska aynan la siinin mushaar dhanka kale wasiirka gaadiidka ee dalka kibjumba murkumen ayaa si cad markaasi u sheegay in dowladda aysan haynin wax lacagah waxuu intaasii ku daray in lacagtii dowladda oo dhan lagu bixiyey deen lagu lehaa dalkani kenya
Mimi nataka kuwahakikishia Wakenya ya kwamba hakuna wasiwasi nchi yetu. These economic challenges mnaona ni ile tuliwachiwa na tutasuluhisha. Ninaona saa hizi kuna mjadala ya kwamba hakuna pesa katika taifa. Si kwamba hakuna pesa, pesa yote inabebwa na deni. Ile deni ilichukuliwa na zingine, deni zingine zilichukuliwa kiholela, deni zingine zilichukuliwa na pesa zenyewe hazija akauntiwa, hakuna uwajibikaji kwamba ilifanya nini. Kwa hivyo kwa hivyo si kwamba unajua, kuna mtu anasimama anasema serikali yenye imekuja imeshindwa, haina pesa. Hapana, tumewachiwa mzigo mzito sana mbaya. Hata juzi nilikuwa nasema Raila ashukuru Mwenyezi Mungu, naombe namwambie asante kwa sababu hunifanya nikuwe rais, kwa sababu angekuwa rais hata sijui angeanzia wapi. Afadhali huyu hasla anajua kuhasl kutafuta jinsi ya ku solve the problem which are there. If these problems had made a president like ule mzee wetu, ingekuwa shida sana. He should be grateful. Hata hii maandamano hawachane nayo, ashukuru tu Mungu aseme thank you God, huku nifanya president, nimeona hii shida zote iko Kenya, wacha Ruto apambane nayo. That mean I'm saying this from my deepest from my heart yeah, because of his age and the problems alikuwa nayo mwenye ameweka dini Kenya mzima kwa muda mfupi, kwa hiyo serikali ile ya juzi ya miaka tano sasa akuwe tena ni patrol yako na huko president, ingekuwa impossible.
qolka ay jiiftaan wiilasha dugsiga sare ee st peters mumias ayaa gubtay fiidnimadii xalay muuqaal la soo dhigay ayaa muujinaya in gebi ahaanba uu dabka baabi'iyey hoyga ay jiifanayeen ardayda ma jirto wax arday ah oo halkaasi waxyeelo ka soo gaartay si kastaba ahaatee ilaa iyo hadda lama oga sababta ka dambeysay dabkaasi gabar yar oo shan bil dhalan oo xaaladdeeda caafimaad gudaha dalkani kenya wax looga qaban waayey ayaa qoyskeeda ummadda soomaaliyeed ka codsadeen inay soo caawiyaan cabdiraxmaan mucaawiye ayaa qodobkan inooga soo dara wajeer sidoo kalena faahfaahinaya waxaan dhabta ku hayaa gabadhan yar ee saqiirta ah oo ay da'deeda dhalan tahay muddo shan bilood ah gabadhan imiqaadir rabbi waxaa ku dhacday in xididihii jirkeeda ee dhiigga waday kuwii bidixdana ay midigta mareen kuwii midigtana ay bidixda mareen waalidkii dhalay oo ah waalid iska dan yaroo tabar yar waxa ay la daalaadhacayeen muddada lixda bilood ah balse tabartii ayaa halkaasi dhigtay waxaana ay dhakhaatiirta isbitaallada nairobi ay sheegeen in muddo bil gudahooda gudaheeda haddii dalka indiya lagu qaadi waayo dhakhtar ay gabadhan xaaladeeda khatar ku jirto inkastoy wax walbana saacadday qadarta rabbi tahay haddaba waa saqiir yar oo aanan wax dembi lahayn waalidkii dhalana ay ku farxi lahaayeen haddii maantaydo caafimaad qabto ay dhabta ku haysan lahaayeen wax dembi ah ma laha ma hadlayso xanuunkeedana ma ogaan karta mana sheegan karto hooyada dhashay gabadhan yar ayaa waxaay liilmaynaysaa xanuunka hayo gabadheeda waxayna codsanaysaa in loo soo gurmado garab la siiyo asalaamu calaykum soomaalida dhammaanteed waa salaamaya anigaa liidhahay nasre aadan balaalo gabadhan yara iga xanuunsan xanuunkay ku dhalatay marka waxba waa laga qaban waayey nairobi maraykan waxaa u qaadaa liidhahay hindiya u qaadaa liidhahay tabartaydana ma dhamma muslimiintana isoo caawisaan rabaa gabadha waxaa laga hayaa wadnaha dhiiggeeda ma shaqaynaya la ma kala gudbinayo labadaxdood waa isdabamarsan yihiin muslimiinta dhammaanteed inay isoo caawiyaan u baahanahay waxay dhalan tahay shan bilood ay dhalan tahay marka ooyin dhib naas ma nuugi karta way dhididi markay naaska nuugi biyo ma cabi karta dhibkaasaa haystaa waa cunug dhiban halii caawiye muslimiinta dhammaantood xaaladda gabadhan oo ay nala soo xiriireen culummada ee magaalada wajeer ama ismaamulka wajeer ugu weyn in bal xaaladda ay gabadhan nooga warbixiyaan ummadda muxsiniinta ahna ay u weydiiyaan inay caawiyaan aan rabaa inaan muslimiinta baaq ugu diro meeshaan xaalad ku saabsan gabadha yarow waxa weeye dad muslimiin ah oo gabadh muslima iyo nin muslim ay dhaleen oo meeshaan ayada ah aan ugu imaadnay oo cabasho noo soo gudbisay gabadha ayada ah waa gabadh shan bilood muxuu ahaa dhallan isbitaalkana wajeer ayaa la geeyey sidii aan warbixinta hadda aan ku helayna horeyna anigu warqaba diris aan u ahay kama foga gurigeyga meeshan kama foga muxuu ahaa gabadha isbitaalkii wajeer kolkii la geeyey rivaralo lagu sameeyey nairobi la geeyey riboodkii meeshan laga qoray kii nairobi laga qoray isku midu noqday waxayna gabadha xanuunkeeda la sheegay in ay xidadadooda waxa weye dhiigga qaadaya inay isdabamarsan yihiin midig iyo badaxda inay isdabamarsan yihiin xidadadaas dhiigga qaadaya aysan hoos u soconin oo un qaarka hore keli waxay ku wareegayaan gabadha marka xanuunka ayaa haya da'deedana waa inta aya dadkii gabadha dhalay oo hooya iyo aabba ah wax taaga ay leeyihiin oo tabar ay leeyihin ma jira dadka walaalaha muslimiinta ah oo waxa weeye mas-uuliyiinta khaasatan gobolkan mas-uulka ilaahay subxaana wa tacaala mas-uuliyaddiisa ilahay gacanta u geliyey oo waxa weeye ugu horeeya emsiyaalka waxa weeye ay ku xigaan dadka cska dadka waxa weeye embiyaalka nationalka dadka gabanaga ninka gabanaga ah oo gobolkan ilaahay subxaana maamulkiisa gacanta u geliyey waxa weeye gabadha waxa weeye maarata muxuu ahay woman reebka ah waxa weye ninka senataga ah walaalahii muslimiinta ahow ilaahay subxana wa tacala mas-uuliyaddaas gacantiina ayuu geliyey gabadhan xanuunsan oo waxa weye xidadada isdhaafsan yihiin oo dhiiggeeda uusan soconin circulationka hoos uun gaaraynin dadka ilaahay mas-uuliyadda inkaga dhigay mas-uuliyadda in saaray ayay ka mid tahay maanta waxa weeye waa maalinta mas-uuliyaddiin mas-uul loo baahan yahay waxa weye waana tobankii danbaa lagu jiraa oo ilaahay subxaana wa tacala u fadlay ayaa haddana fooda nagu soo haysa oo hal maalin keli waxay naga xigtaa waxaan rabnaa baaqaas inay cid kasta oo mas-uul ahoo gobolkan mas-uul ilaahay ugu dhigay inaad gaarsiisaan ayna gaartaan rabnaa aadna wax ka qabataan gabadhan dhibkeeda oo xidadada isdhaafsan yihiin oo circulationka dhiigga uusan hoos gaaraynin dadkii dhalayna ay dad danyar ay yihiin
cid alaala ciddii doonayso inay caawiso waxay kala xiriiri karaan sheekh caamir taleefon nambarku waa ibir toddobo labo labo toddobo toddobo afar saddex saddex saddex ama sheekh cabdilatiif waa eber toddobo labo eber siddeed toddobo hal eber eber saddex ama tiil number waa siddeed hal toddobo sagaal saddex saddex siddeed
star f m ka dhagayso garbaharey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
ku dhowaad afar boqol oo qoys ayaa ku barakacay fatahaadaha webiga shabeelle uu ka geystay deegaanada waqooyi ee gobolka hiiraan webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa soo buuxdhaafiyey karkarada waxaana uu bilaabay inuu ku fataho qeybo ka mid ah xaafadaha degmada beledweyne qaar ka mid ah dadka uu saameynta ka soo gaaray fatahaada webiga ayaa ka hadlaya
allah ma hadda iskale hadda waxaan joognaa maanta deegaanka maxamuud gacal beeraha ka hooseeya ee bankaan joognaa dhulkaas oo dhulkii biyobaxadu saamaysay ah dhulkaasi biyaha waa biyo aad u xajmi ballaaran ku socda hadda waxaan joognaa annaga dhinaca maxamuud gacalan joognaa defowna wuxuu nooga aadan yahay dhanka galbeedka defoy annagana waxaa noo dhexaysa laba iyo toban kilomitir ayaa noo dhexaysa laba iyo tobankaas kilomitir oo defoy annaga noo dhexaysa si siman ay biyuhu u socdaan waa biyo xajmi leh xoog badan shalay ay ku soo bilowdeen deegaankan haddana waxay noo mareen dhowr iyo labaatan kilomitir waxay noo mareen dhanka koonfuro marka waxaan leenahay dhulkaas biyahaas waxaan leenahay dadka ay ku sii wajahan yihiin iyo tuulooyinka ku sii wajahan yihiin khatar badana ka imaan karto waa dhul waa biyo dhul go'doomi kara waa biyo deegaamadaas sida bacaad guraca bacaad qooqane meesha lafoole garaash biyo go'doomi kara haddii ay tagaan go'doominayo waay intaan ka warqabnana hadda dadkaas waaba sii baxeen sida tuulo raaxo kabxanley luuq luuq dheere qarsooni bari dhulkaasoo dhan waa dhulka hadda ee go'doomina cawdii habeen dambe dadkan waxay saameyn ku yeelanayaan horta daaqii dhalku xooluhu daaqi jireen dhulkaanu ahaa dhulkii daaqi waa soo xirmay hadda dhulka buurahaana roob kuma di'in weli waa daaqi xoolaha dhinacaasay ka saamaysay waxaa kaley saamayn xoog badan ku yeelanaysa dhinaca dibaxadii mar hadday timid kaneeco dad iyo dunyaba waa barakac deegaankan ilaa afar sano abaara ayaa ka jiray haba yaraatee saasay abaar u saamaysay dhibaato abaareed u jirtay abaar kabacdi alxamdulilah iyadoon roob unidiin biyahanaa yimid wax roob hoodaagna ma leh biyahanaa yimid biyahan marka waxay saameeyeen dhammaan wixii jiinka jiray hoose jirana waa saameeyeen wixii beged deganaayna waa saameeyeen dadkii jiima ka jiray dadkii begagay ku soo qaxeen qaxitaankaas wuxuu ka bilowdaa xodowegle ilaa wuxuu socdaa meesha la yidhaa ilaa wuxuu socdaa meesha la yidhaa wuxuu socdaa ilkacado ilaa burqaniyo ilaa meesha la yidhaha cadaley intaas cadaley waxaa ku soo qaxay dadkii garaashya deganaa waa ku soo qaxeen dadkii deganaay meesha la yidhaha qooqan waxay ku soo qaxeen baneerta iyo iyo meesha la yidhaha burqaniyo dadkii baca deganaa iyo hoos deganaa waxay ku soo qaxeen meesha la yidhaha guracadde meeshaas dadkii marka hoos jiray meeshaasay yimideen marka dadkii degaanay dadkii soo qaxay waa isla mid ay noqdeen waa isa saamaysay waxaan ka soo barakacay biyo biyahaana soo barakiciyey oo guryahayni naga soo galay oo matooradii naga qaaday oo laba matoor xataa waa qaadeen
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdibare ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda shiinaha u fadhiya soomaaliya fey shingajo ra-iisul wasaaraha iyo danjiraha ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka ka dhexeeya soomaaliya iyo shiinaha ee dhinacyada siyaasadda iskaashiga amniga horumarinta dhaqaalaha iyo arrimaha bani'aadanimada ra-iisul wasaare xamse ayaa uga mahadceliyey dowladda shiinaha taageerida ay mar weliba la garab taagan tahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed dhankiisa danjiraha shangajo ayaa xusay in soomaaliya iyo shiinuhu ay tahay saaxiib istaraatiiji ah kana go-an tahay sii wadidda taageerida ee ay u hayaan dowladiriska soomaaliya iyo iskaashiga ay la leeyihiin dhankaasi iyo caalamka haddii aanu eegno shiinaha ayaa maalintii saddexaad ka wada dhowlatus meel u dhow taiwan taasoo jawaab u ah safarkii madaxweynaha taiwan sai ingwen ay dhowaan ku tegtay maraykanka diyaaradaha dagaalka shiinuhu waxay duqeymo ka fuliyeen meel u dhow jasiiradda taiwan inta lagu guda jiray dholatuska maraakiib dagaal iyo diyaarado ayaa qayb ka ah dholatuskaas wasaaradda difaaca ee taiwan ayaa sheegtay inay aragtay toddobaatan diyaaradood oo militariga shiinaha ah iyo kob iyo toban markab oo ku wareegsan taiwan ugu dambeyn siddeed qof ayaa la aaminsan yahay inay ku hoos jiraan burburka laba dhismo oo ku dumay kadib qarax ka dhacay meel u dhow dekedda magaalada marseel ee koonfurta faransiiska sida ay sheegeen saraakiisha waddankaasi in ka badan boqol dabdamiyaal ayaa markaasi ku howlanaa sidii ay u damin lahaayeen howlaca ka baxaya halkaasi ama dhismayaashaas dacwad ogaha marsel dominique lawrence ayaa dhacdadani ka sheegay shir jiraa'id oo uu fiidnimadii xadda xalay ha qabtay